wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo dib-u-dhiska dowlad goboleedka hirshabelle jaamac xuseen xaanshe ayaa maanta gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ujeedka safarka ay maanta ku gaareen magaalada beledweyne ayaa waxay ku sheegeen dhagaxdhika iyo dhismaha wadada xiriirisa jenda undisho iyo deegaanka kalabeer ugu horeyn wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka hadlay ujeedka maanta ay ku gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi
wafdiga waa ujeedda badan yahay macnaheedu waxay tahay howlaha aan u soconnaa waa badan yihiin hase yeeshee wafdigan qaybta ugu muhiimsan oo ay hogaaminayso wasaaradda howlaha guud ee hirshabelle waxaa ka mid a agaasimaha guud ee wasaaradda federaalka iyo injineero wasaaradda federaalka ka socda ujeeddada ugu muhiimsan qaybtaas safarka iyaga ka mid a aan u wada soconnaana waxay tahay in la daah furo daraasaddii laga samaynayey jidka u dhexeeya beledweyne ilaa kalabayr wuxuu ka bilaabanayaa janta kundije ilaa kalabayr labaatan iyo laba kilomitir waxaa hadda la daah furayaa waa daraasadii naqshadayntii iyo diyaarintii qalabkii tandarka ee mashruuca lagu fulin lahaa muddo lix bilooda ka bacdi insha allah waxaynu sidaan oo kale isugu kulmi doonaana waxuu noqonayaa dhagaxdhigii mashruuca oo markaas inta ka horraysa loo tartami doono haddii sida qorshuu yahay markaa dhammaantayo waxaanu u wada soconnaa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa arrintaas waaye laakiin wasiirada kale ee hirshabeelle oo wasiirka maaliyaddu ka mid yahay oo wasaaradda howlaha guud ee hirshabeelle ka mid tahay waxaan u soconnaa arrimo kale oo la xidhiira howlaha wasaaradaha aanu u magacaabannahay ee hirshabeelle waxaanu la fadhiisan doonnaa madaxweyne ku-xigeenka mudane yuusuf dabageed iyo guddoomiyaha gobolka cali jayte aan wixii howlaah iyo wixii warbixin ah aan ku kala qaadan doonno halkaas wasaaradda howlaha guud iyo guryeenta ee maamulka hirshabelle ayaa ku dhawaaqday in ay daafuri doonaan mashaariicyo lagu dayactirayo wadooyinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan